kulanti wacan oo wanaagsan idil ah antiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay sida intiina badanba aad la socotaan waxaa dawladda soomaaliya hareeyey hakadna geliyey inta badan howlaheedii khilaafka labada mas-uul ee ugu sarraysa dawladda u dhexeeya kadib markii ay meel marin waayeen golaha baarlamanka laba kulan oo hore oo mudanayaasha qaarkood ay ku keeneen mooshin ka dhan ra-iisul wasaaraha halka kuwo kalena ay taageereen isaga haddaba maanta guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa isagoo u socda dalka jabuuti waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho uu ugu sheegay warbaahinta in maalinta isniinta ee soo socota la qaybin doono mar kale waraaqihii mooshinka ee ka dhanka ahaa ra-iisul wasaaraha waa xubinta dooda faaqidaada ee caawa aynu ku eegi doonno waxaana ka qaybgelaya brofesor hodan siciid ciise oo iyadu wax ka dhigtay jaamacadda bavalo university ee gobolka new york ee dalkani maraykanka waxa ay ku sugan tahay isla new york brofesor hodan cabdirashiid khaliif xaashi oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee magaalada muqdisho haatanse waxa uu jooga kanada iyo sidoo kale brofesor afyare cabdi cilmi oo jooga dooxa waxna ka dhiga jaamacadda qatar university dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah ee aynu ku faaqidayno kuna falanqaynayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaanna hadalkii ugu dambeeyey ee guddoonka baarlamanka iyo waxa bedelay fikirkiisii wakhtigaana uu ugu dhawaaqay hadalkan waa tahay haddii bal aan ku hormaro brofesor afyare cabdi cilmi bal waxaad ka warantaa guddoonka baarlamanka hadalkiisa maanta waxa uu yimid xilli mar sii horreysa laba fadhi oo baarlamanku ay yimaadeen buuq ay ku dhammaadeen go-aanana laga soo saari waayey mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha wakhtigan waxaa loo madlan yaho dib loo dhigay maalinka isniinta oo uu sheegay in xubnaha baarlamanka ay isdejiyaanoo wax buuqa uusan dhicin hadalkan muxuu ka dhigan yahay haddaan kugu bilaabo horta waad mahadsan tahay waxaad moodaa hadda waxa xalka loo raadinayo waa wax uun iska deg dega marka arrintan oo khilaafka markaan ka saarno cabdiweli iyo xasan oo si madaxtooyada iyo xafiiska oo golaha wasiirada labadooda labadaa hay-adood bawariskooda in meel la isugu geeyo waayo horta oo oo oo si dastuuriya loo abaaro ayaa xalka rasmiga ah jira waxaadna moodaa ilaa hadda baarlamaana kama hadlaayo madaxda kalena kama hadlayso xalka waktiga dheer oo rasmiga ah kaas waaye kanaha labadaa nin ee hadda isku liqdaaran sidee la kala yeelaa waa waa wax deg dega oo oo hadda waxaan taagan in uu waddo loo furo ah waxaan isleeyahay midaas ayada ah dee hadda waxa keliyaho la isla ogolyahay waa baarlamaanka waayo awoodaha hadda jira siday u qeybsan yihiin ma kala sooci karaan oo ma kala saari karaan baarlamaanka maadaama marka laisla ogol yahay baarlamaanku siduu doonaha u dhige in inta laisla yimaado asaga lagu kala baxo waddo aan ahayniba ma jirtaba waddadaas waxaa ila quuman marka dee in si caadiya inta loogu doodo waxaan aaminsanaha haddii nidaamka demoqratica loo ogolaado inuu isagu meel qaato corruption iyo iyo musuq maasuqa iyo codgadashada iyo wax noocaas oo kaleeto ah dabcan waa wa waa arrin aan fiicnayn oo oo sideeda in loola macaamilo oo xeerar laga yeesho ay tahay laakiin nidaamka dimuqraadiga inuu socdo waxay faa'iida ugu jirtaa jiritaanka baarlamaanka laftiisa yacni inuu baarlamaanku fariisan waayo waxay ceeb ku tahay guddoonka waxay ceeb ku tahay barlamentarianka in go-aanka lagu kala duwanaado iyo afkaarta lagu kala duwanaado anigu dhib uma arko laakiin in la fadhiisto oo lagu kala baxo waa wax caadi ah laakiin aniga yani on the record waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego in maanta ama labadooda la cayriyo ama mid la cayriyo mushkiladda asalka ah waxba kama bedelayso labadii la keena haddana isqabsanaysa marka waa in meeshaas laga abaaraa waa tahay halkaaga ii joog brofesor afyare cabdicilmi haatana khadka telefoonka waxa aan soo gelinayaa brofesor hodan siciid ciise oo iyaduna joogta gobolka new york buffalo bal kusoo dhawow hodanay waxaa dhankaaga adiguna aragtidaada ay kula tahay wax uu kaga duwanaan karo kulanka isniinta dhacaya kuwii horey u dhacay wallahi horta anigu waxaan ku raacsanahay walaalkay hadalka uu yidhi ama labadooda hala wada rido ama mid hala rido waxba kama bedeleyso systemka ka jira maanta soomaalida waxaan xusuustaa mahmaha ay iyada ii sheegi jirtay oo odhan jirtay anigu daashad kama ilbaxo inagu miyo inaan ka ilbixin sidii wuxuu eeg sidii berigii jahliyada ragga iyo dumarku isqabeen oo maalin kasta sidii qof dumara sharci xuquuqdeedii lagu ciyaaray guriga laga saarayo wuxuu eeg waa laga ilbaxay demokarasiyadana tii islaamigana kuma jirno tii westernkana kuma jirno system kala saaraya oo shurci sharci qeexaya nin kasta responsibilityga iyo rightska uu leeyahay oo aan lagu xadgudbeynin oo haddii lagu xadgudbana uu yeelanayo ayatiin qofkaasi uu hadhow qaban doono hadda mid la saari karaa madaxweynaha la saari karaa prime ministerka la saari karaa laakiin waa jugjug meeshaada joog waxaa muhiimada in la sameeyo systemkii institution iyo constitution ujid kari u jiray oo lagu kala saaro labadooda hadda waxaad ka hadlaysaa xildhibaanadii xildhibaanadeenu way mudan yihiin sharaf bay naga mudan yihiin laakiin xildhibaanadii laftigoodii baa kala jabay saddexda hay-adeed ee dawladda ee ahayd inay saddex shaqo oo kala duwan qabtaan wixii baaba isku dhex tarsanba lalama yaabayo dawladdu laba sanadood bay jirtaa waxyaalaha ugu qaladka badan oo dhacay waxa weeye labadii sanadood ee ay bilaabatay iyo hankii soomaalidu ay qabtay waxay ahayd in lagu dhaqaaqo in shuruucda laga shaqeeyo in hay-adaha dawladda saddexdooda la kala saaro in shuruuc constitutionskii halkuu laga laga tegay laga bilaabo oo deetana xilligan oo kale laba sanadood kabacdi maanta waxay ahayd in la hayo shuruucda kala saaraysa madaxweynaha iyo iyo iyo prime minister iskadaa kuwii kale in la saaro shuruuc la sameeye eh waxaad moodaa problemku inuu ku salaysan yahay dib heshiisiin la-aan soomaali baa weli daba taala dagaal baa ina dhex maray waa la isku wada baaba-ay maalin kasta mid baa la jiidayaa maalin kasta mid kalea la keenayaa wiilkii iga horreeyay walaalkay afyara waa ku raacsanahay jug meeshaada joog iyo anigu daasada kama ilbaxo miyaa baynu ku jirnaa haddii maanta la yidhaahdo prime ministerku ha baxo ama madaxweynuhu ha baxo ama labada dawladda dhanba hala baabi'iyo oo haddana waxa ay soo dhisayeen labadaas sannadood ee ay halkaa soo gaarsiiyeen halkaa lagu baabi'iyana waxaa laga yaabaa inay noqoto arrin maanta soomaalida dhibitaala waxaan kuu sheegaya walaal inay diiniyan iyo iyo democracyga westernkaba markaad eegtid dadka dawladda madaxda u ah waa inay ay aada iyo aada uga taxadaraan xuquuqda dadka bini aadanka ah ee ay u yihiin madaxda beledweyn dhibaato iyo daad baa jooga geda gaajaa ka dhacaysa abaartii ugu xumayd iyo caruurtii qolkofa ayaa meelaha taagan inay raggii soomaaliyeed maanta darajooyinkii ugu sarreeyey ee haystay wadanka xal loo waayo bil waxaan xasuustaa ardisaba baan joogay maalintii ay khilaafku banaanka usoo baxay bil olmos baa ka dambeysay olmos laba cisho saddex cishaa ka dhiman welina xal looma gaarin waa tahay hawlihiina halkiibay taagan yihiin baadigiina wuu jira marka waxaan leeyahay waa in system la helo ama deg deg ha lagu sameeyo ama wiig ha lagu sameeyo ama biig ha lagu sameeyo waa in system la helo sharciya oo dastuuriya oo ilaahiya oo ilaahay iyo cabsida ku ku samaysan cabsida ilaahay oon cidna xaq saaraynin oo wixii dan ah iyo wixii sharciya sidaa lagu kala saaro waa tahay bal waxaan aadayaa dhinacaasi iyo canada ee cabdirashiid khaliif xaashi adigu maxay kula tahay dhankaaga ee labadaasi xubnood ee kaa horreeyey waa professor hodan iyo professor afyaraba waxay isku raaceen in xaalku weligii uu sidaasi ahaanayo adigu maxaad kaga duwan tahay
arrinta hadda oo aad ku bilowday waxkaaga oo ah baaqa oo gudoomiye jawaari ku baaqay isniinta in baarlamaanka la keeni doono mooshinkii una sana aqbali doonin de isqaqabsi dambe shaqadana inay la kala baxo loo baahan yahay profesoriinta hadda ugu horreeyana ay tilmaameen horta arrinta guud ahaan khilaafkan hadda taagan iyo xalkiisaba nidaamadaas afyar uu sheegay oo labadan macnaha hay-adood oo oo maamulka isla leh oo madaxtooyada iyo xafiiska golaha wasiirada oo ra-isul wasaaruhu madax u yahay runtii soomaalidu haddii waxa laga baran karo khilaafyadan ilaa waktigii cabdiqaasim iyo cali khaliif soo bilowday ilaa hadda socda waxa weeye in marka dambe oo labada kun iyo lix iyo tobanka ama marka la gaaro ama ka horba haddii baarlamaanku hadda ku heshiiyo in xafiisyadaas mid soomaalidu ay laha oo labadan xafiis oo shaqooyinkooda isku burgo-an yihiin mar walbana khilaafka keena in macnaha laga guuro baa khilaafyadan cilmiga laga kororsan doono iyo faa'iidada ka dambeynata waxa weeye in soomaalidu ay system baarlamaaniga ay qaataan oo ra-isul wasaare iyo maaragtay wasiiro xildhibaano ah ay dalka maamulaan ama dawladda waa laga keenay ama madaxweyne dalku inuu maamulo iyo wax lamid a lakin labadan kuraas oo dadanaaba aan isla jaan qaadin in si laga yeelaa horta laga faaidaysan doonaa mustaqbalka dheer insha allah midda ku saabsan hadda waxaa taagan dhinac siyaasadeedna waa laga fiirin karaa dhinac sharcina waa laga fiirin karaa dhinaca sharci waxa weeye in baarlamaanku uu noqdo meesha lagu kala baxo oo wixii la keeno mooshinadana aan frimbi iyo foori aan lagu joojin ee cod lagu kala baxo sida xeerashaadkan ugu qoran
de sharciguna qabo caqliguna keenaya hadii baarlamaanku laakiin meel laisku qabsadayna waxma kala soconayaan lakiin dhinaca siyaasadda haddii macnaha ay xildhibaanada hadda ay macnaha hor istaageen labadii shir oo hore hadda ma dhaqaano kan inay hor istaagi doonaan iyo in kale hadda wax muujinaya inaysa hor istaagi dooninna ma jiraan waxayna ku sababeynaya waxay leeyihin dhinaca kalea macnaha xuuq sheegasho iyo gacan marootis iyo macnaha dardaraadna lakaga wadaa ayaguna marka habkii ay wax ku ku muquunsan karaan bay wax ku muquunsanayaan taasna runtii guud ahaan sida ay doctor hodan sheegtay waxay ceeb ku tahay dawladdan ay ceeb ku tahay inihii loo hayay iyo fikraddii laga haystay iyo rajadii laga qabay iyo hankii lagu qabay wixii oo dhan bay dhaawacaysaa marka waxaa dhici karta haddii xataa lagu kala adkaado baarlamaanka oo ra-isul wasaaruhu baarlamaanka ay bixiyaan madaxweynuhu iyo tiimkiisa dhaawac weyn baana kasoo gaaraya oo aysan macnaha dee macnaha aysan guul sheegan karin sababta waxaa weeye iyagoo dhan baaba hal tiam isla ah baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo ra-isul wasaaraha iyagoo dhan baaba hal tiam isla ah marka runtii waa un inay hadda dagaal dagaal is haystaan oo ku ceebeysan yihiin markii dagaalku dhamaadana way ceebeysnaan doonaan oo dad waxaa laga filhayay inclusive politics iyo gacan isqabsasho iyo degaanadii kale intii kale inay raadiyaan baa laga filhayay haddana un waxay dagaalkaas o dhan wuxuu ka dhex socdaa niman ajaaniba baa waardiyenhaya oo runtii ceeb kaloo kasii waxa weye dad isdagaalamayo oo soomaaliya oo laakiin amnigooda ay dad kaloo ajnabiya sugayaan marka taasna adduunkana wuu ujeedaa soomaaliduna waa ujeedaa iyagoona inay arkaan ba baa ku habboonaan lahayd waa tahay weli doodii bartanka ayaynu kaga jirnaaye waxaan dib ugu noqonayaa professor afyare cabdi cilmi ee ma kula tahay laba jeeroo hore ayaa baarlamaanku arrinkan ugu guuldaraystay marka waktigan waxa keeni kara dad badan fikiro kala duwan ayay ka haysan karaan in guddoomiyaha baarlamaanka maanta uu yidhaahdo mooshinkii waa la qabanayaa baarlamaankuna waa inuu isdejiyaa buuqna uusan dhicin sida tii hore o kale maxaa bedela isaga guddoonka baarlamaanka ayay kula tahay waxaad jirta runtii waxaa moodaa soomaalida arrimaheeda marar badan xalmastuura lagu wadaa iyo bal odayeyn waxaa dhacday guddoomiyaha ama guddoonku guud ahaan inay goosteen inaan baarlamaanka mar kale la iskugu imaan ilaa arrinta banaanka lagu xaliyo oo labadii gruub ee baarlamaanka u kala jabnaa guddiyadoodii ay la shirshiraan oo ay markaa wax isla soo dhadhaweeyaan horta waxaan isleeyahay marka hadalka guddoomiyuhu waxaan filayaa inuu daba socdo malaha in de xal jacbur banaanka lagu gaaray uu arrinkaasi ka yimid yani saasaan qiyaasayaa waxaan ogahay in effort iyo dadaal iyo wax uu socday malaha dee dadaalkii kadib ayuunbuu ku yimid haddii uu guddoomiyuhu qaadanayo go-aan ah caadiga ahay oo xeer hoosaadka ugu qornaayo ah mooshinka waa furaya qofkii iswaalana qoortaan qabanaya banaankaan dhigaya kaas mar walba wuu furnaayaan isleeyahay oo hadduu rabo wuu yeeli karay laakiin markii horena wuu ka gaabsaday haddana waxaan u malaynayaa in uun xalmastuura iyo iyo iyo wax lagu lagu lagu xaliyay saasay iila badan tahay anugu hadda xog gaarana ma hayo laakiin wariya dhammaantii meeshaan waxaa aasaas ka ah inaan haddiiba hadda laisla aaminsan yahay go-aanka baarlamaanku inuu asal yahay oo oo isaga wax kala jaraayo in asagii wakti la siiyo waxaana aan lagu koobin xalkan gaaban iyo aragtidan gaaban keliya lagu eegine dheer loo fekero oo institutioniskan si fiican looga waxa aasaaska dhibkeenu ka yimid waxaa ka mid a in dastuurkan aan iska qaadanay annagoo aan ka doodin oo xataa maalintii la keenayey constituent assemblyga waxaa la yidhi horey iyo gadaal iyo bog kastaa laga saxeexayaan la taabanin faraha laga qaaday meeshii sidiisa ha ku ahaado marka yani international communitygu gar uma leh soomaalida wax aan shaqay karin intay u keenaan oo deadline aan macquul ahayn haddana ay ku xiraan si waa waa aad bay uqaab iila qaabdaran tahay aniga waxaan soomaalida markii hore lagama talagelin oo kamay doodin markii xigay deadline aan macquul ahayn iyo yani waktigaas waa inaad wax samaysaan baa laleeyahay haddana hadda waxaa lagu eedeynayaa maaragta wixii ma samayn ma samaysmayaan de marka horeba wax wax shaqayn kara u keena ilaan idinkaa u diiday inay inay inay inay inay qayb ka qaataan professor hodan ee siciid ciise bal waxaad aragtaa in ama beesha caalamkuba ay muujiyeen walaacooda ku aadan khilaafka taagan wakhtigan ee u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda waxa ay leeyihiin waxa ay arrintaani daba taallaa iyada oo guud ahaanba wixii muddada aan kasoo shaqaynaynay haatan ay dhulka ku dhacaan oo wixii laga dhursugayay aysan sidoodii noqon marka maxay kula tahay wejiga ka imaan kara beesha caalamka haddiiba ay arrintu isbedesho wala horta beesha caalamku markasta inagu walaalkeena aheeran wuxuu hadda lahaa constitution waxaa laynoo keenay beesha caalamku ay inoo keentay sankay naga geliyeen shan sanadood iyo toban dhowr milyan konton milyan ka badan baa ku baxay soomaali baana faraha kula jirtay weliba dad badan oo soomaaliya oo waata maanta constitutionka Eedaha- hanoo dambeeya eedaha- arrintan arrintan aynu ka hadalno xooga saarno beesha caalamka ee meesha caalamka waxa weeye een, waxay odhan lahaayeenba waxay dhowrayaan wadankii transition kuma jiro dowlad rasmiya ka jirta Ah, waana ku raacsanahay inay dhowraan maaragtay een, xuquuqda dadka dowladda soomaaliyeed ay leedahay sovereigntygeeda laakiin waxa weeye ee, dhibaatada haysata waxa weeye madaxweynihii iyo prime ministerkii oo iyagii ishaysta ha- eh, hay-addii kala saari lahayd laftigeedu uu khilaaf daaidi hadda haddii loo celiyo baarlamaanka baarlamaankii khilaaf baa iyagii ka jira ayaga laftigooda u baahan reconciliation in lagu sameeyo oo lagu soo celiyo shaqadoodii ay lahaayeen oo la yidhaahdo wareedha Mhm.
aynu fadhiisano raggan aynu kala saarno lama- nimankii madaxdii soomaaliyeed aynu kala saarno laakiin anigu ciladan arko international communitygana haysata dadka soomaaliyeed especially gabdhaha soomaaliyeed ee caruuraha meel kasta ay kaga daadanayaan ama gaasaysanaya gaajadu haysato ay haysato waxa weeye international communitygu iyo anagu maxaynu hadda samayn karnaa madaxweyneheeni iyo prime ministerkeeni baa isku dhegan baarlamaankii la rabay inay kala saaraan ayagii baa isku dhegan oo laba u kala qaatay oo isku afuufaya firmbiyo iyo kuwo kaleoo iska soo horjeeda marka aniga waxaan ujeedaa kee aaska meeshii ugu weyneyd waa arrin culus ilaahay waxaan ka baryaynaa sida khayrku ku jiro oo daacadda oo eh, xaq- xaq- qof kasta xaqiisa lagu dhowrayo inuu inoo keeno international communitygu hadday go-aan ka gaari karaan way ka gaari karaan inagu mar kasta kuma faraxsanaanayno kii lagu gaadhaba mid kasta waxaan leenahay gacanta layna so- laysla soo galay in gacanta laynala soo galana innagaa isku keenayna waayo siduu walaalkay sheegay ilmaa iyo een, madaxweynihii ugu horreeyey transitionka markuu bilowday een, een, een, iyo cali khaliif ila- ilaa iyo hadda maanta intaasoo dagaal baa jiray hay xalna looma hayo Hodan.
ma garanayo international communitygu waxay ka gaari doonaan laakiin xalku inay soomaali gaadho ayuu ku fiicnaan lahaa waata brofesor hodanay ee dhinaca kale guddoonka baarlamaanka waxaa haysta maamahdii soomaalida ahayd hal laba midigle uu dheelmiye dhanna uma fiyoobo oo ay ka dhigan tahay labadii dhinacba in laga garaacayo marka maxaa uu ku tillaabsan doonaa oo eh, xigi karaa kulanka baarlamaanka ee dhacaya maalinkaasi xubnihii baarlamaanku way qaybsan yihiin saad sheegteen mooshinkan golihii wasiirada ayaa laftooda qaybsan marka guddoonka baarlamaanka qudhiisa maxaa la gudboon anigu waxaan ma su-aashan aada weydiisay soo maaha horta waa in la Ha.
weydiiyo mooshinka xaguu ka yimi maxaa keenay mooshinka guddoonka baarlamaanka waxaa la gudmoon waxa xaqa ah waxa sharciga ah waxaa ilaah ka baqasho ah oo siduu u kala saari lahaa xaquuqdii loo igmaday iyo shuruucdii loo igmaday inay fuliyaan iyagoo ninna eegin waayo waa hay-adda keliya ugu sarreysa ee sharciga dejinta iyo ilaalintiisa mas-uulka ah marka waa in la eego xaguu ka soo eh, yimi moshinku siduu ku yimi ma ma eh, hage- hadduu yimi waa la isku qabsaday xal in la gaadho weeye soomaalidu xalka geed bay la hoos fadhiisan jireen laakiin xal xalku waa inu xaqdarada waa in laga saaro oo sidii sharciga ahayd oo ilaah ka baqashada lahayd oo aan wax qofna aan xaq le- xaq aanu lahayn la siinaynin waa in la sameeyo marka jawaari professor jawaari waxaan ka rajaynayaa inuu sameeyo waxa xaqa cadaalada taariikh baa qormaysa taariikh baa qormaysa taariikhdaas inuu dhinaca baalka dahaba ka galo oo wax aliyaale wixii wanaagsan ee sharciya oo wadanka u fiican oo dadkaa baahan wadiyada biyaha ku fatahayaan gaajada ku baabiinaysa inuu u sameeyo waa maalin maanta loo baahan yahay waana la sugayaa rajo weyn baananu ka qabnaa in xal la gaaro ee cabdirashiid khaliif xaashi ma kula tahay in xal rasmiya laga gaari karo ama fursad intee la eg baaba banaanba in xal laga gaaro xiisadan Eh, horta xiisadan eh, sahra uma sii socon karto Eh, ama dawlad baad dumaysa anagu hadda heritage intaan nahay eh, khilaafkan kii ka horreeyey eh, oo ra-iisul wasaarihii hore eh, sanad ka hor ama eh, ku dhawaad eh, meesha laga bixiyey Eh, baan ka hadalnay oo waxaan idhi haddii khilaafka lasoo laabto waxaa eh, dhici karta in ay dawladda eh, ku dunto inay ku dunto Eh, haddana runtii dumidba ma dhaanto haddii golihii wasiirada ay shaqeynayeen sida la sheegayo ay kala baxeen haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay ay luqunta iskula jiraan haddii baarlamaankii uu luqunta iskula jiro haddii madaxweynihii iyo bulshada caalamka oo markii horena koolkoolinaysay ay kax kala taagan yihiin haddii hadda waxaan akhriyayay puntland war-saxaafadeed kasoo baxay oo ay mowqif cad ku qaadatay eh, khilaafkan baan hadda akhriyayay goboladii iyo dawladii dhexe xataa ay mawduucan ku kala tagi rabaan Eh, waxaa socda waxa weeye runtii burbur burburba uma harsana had jeertaan haddii hadda maanta heshiiyaan oo eh, madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisu haddii hadda gacmaha isqabsadaan Mhm.
oo ay far iyo faraanti noqdaan baaba dhibka kasoo gaaray wayse kasoo waaqsan karin marka intaana maba sii dhaafi karta ama dawladdaa ku dumaysa ama eh, khilaafkay intay iska daayaan bay labada sano iyo wax ka yar baaba u horay isla shaqaysanayaan ama baarlamaanka ra-iisul wasaaraha bixinaya kadibna madaxweynuhu intuu hadda eh, dawladdaanu inta hadda dhib haysata kasii badan waa iska sii macnaha de iska sii dhutinaya inta u hartay oo waktiga u haray bay iska sii jitimaysaa laakiin runtii dhaawacay isgaarsiin lahayn waaba isgaarsiiyey sababto rajadii shacabka in hadda maanta anagu ka doodeyno anagoo dee walwal iyo walaac laga qabo sida profesoriinta kale ay sheegeen ama adduunkuba sida u qeylinayay marka damiska xoogiisi waaba gaaray inay kasoo kabtaan kasoo kasoo kasoo kabsadaanna waktiga qaadan doontaa laakiin runtii waxa weeye markii intan laga baxo sirabka ku dhamaatay in dastuurkaana dib loogu noqdo ama labada kun iyo lix iyo tobanka lala sugo ama haddaba si ku meel gaara sababto su-aalaha aniga aan isweydiiyey waxaa kamid a dastuurku ma qabo madaxweynaha in in macnaha confidence loo qaado oo codka kalsoonida in la qiimeeyo ma u qabo isaga hadii ama sharciga ku tunto ama maxaa la yihahdaa oo la yimaado maxaa la dhahaa macnaha dee macnaha wax qaran dumisnima un baa baarlamaanka madaxweynaha u yeeri karaan inta kale shaqooyin wax ku saabsan lama weydiin karo haddana waxaa qofka la weydiinayo waa ra-iisul wasaaraha oo baarlamaanku la xisaabtamayo haddana ay rabaan bay ugu yeerteen markay ugu yeereen mooshinka ugu yeereen waxay leeyihin shaqadii waa kasoo bixi weyday marka waxaa la rabaa qofka shaq macnaha shaqada lagu ogyahay asaga in lala xisaabtamo haddii marka ra-iisul wasaaraha shaqadiisa madaxtooyada la geeyo mustaqbalka la geeyo hadhow madaxweynaha lala xisaabtamayo laakin hadda shaqadiina waa la isku haystaa xisaabtankiina meel buu jiraayo hadda mar walba ninka shilalka saaran ilaa waktiga cali khaliif ilaa waktigii nuur cadde ilaa cali geedi ilaa cabdiweli ilaa mar kasta ilaa farmaajo waa ra-iisul wasaaraha shilalka la saaraa madaxweyneyaashuna mar kasta maadaama ayagu ay soo doorasho galeen oo soo tartameen oo sidaan usoo halgameen ayagaa raba inay taliyaan marka sidii talada iyo isla xisaabtanka meel in laysla dhiga waayo ama ra-isul wasaaraha ay isla yaalaan ama meesha waa laga saara ra-isul wasaarihii madaxweynaha la keeno laakiin hadda waxay ku khasban yihiin inay ur u bixiyaan jawaarina hadduu saas yeelin isagoo guddoomiye sii ahaan maayo baarlamaano sii jiri maayo marka waa inuu ama siaafyar sheegay banaanka wax lagu soo dhameeyo dho wixii meeshii ka dhacee ka dhacday meesha laisugu yimaado si arrinta ha noqoto ama haddii orka sii badiyaan iyo maalmahood kuwa ku digahaya baa layidhi dikri dikri baan bilaabeynaa ay dikri sii wadaan markaas dee dawladdi waaba duntay waa in de ay haddii saddex afar goor oo kale ay kulmi waayeen dawladdu meesha ma jirto amnigana amisom baa sugaysay awalba ayagu ciidankoodu amisom baa gacan siinaysay siyaasaddii haddii ku fashilmaanwata waata cabdirashiid oo kugu soo noqon doona marka xaalkooda aada buu liitaa haddii arrintan meel saarin sida u dhuksaha badan waa yahay waa yahay professor afyare cabdicilmi sidii horey u jirtaba hadday noqoto jigjig meeshaada joog oo dhinacyadu la kala taageero oo ololaha hoosta uu ka socdo oo xubnaha baarlamaanka la kala qaato oo golaha wasiirada laba dhinac ay kala noqdaan sida waktigaanba muuqato saan xaalku uu sii ahaado isniinta waxa ka dambeeya maxaa dhici kara hadday saan usii cakirnaato horta marka hore waxaan cabdirashiid ku raacsanayo arrinta hortasaan ma sii ahaan karto hadda baarlamaanku inuu isbadbaadiyo hadda waxaan u yeelayaa waayo wax kale door kaleo u furan ma leh ilaa in de nidaamkoodii caadiga ah awal waa ka odayeyn iyo armay xoogaa iska siyaasadeyn oo maaragtay isgeejis iyo waxyaala noocaasa ku jiray laakiin hadda survivalkiisa iyo jiritaankiisa wuxuu ku jiraa inuu wax shaqadiisa baarlamaanka qabto shaqadaana hadda asagay kusoo noqonaysaa shaqada waxa waaye marka markii laysku yimaado ciddii baarlamaanka marka haddii oo sida muuqata de oo hadda laga fahmaayo jawaari hadalkiisa waxa waay barnaamijka waa qabanaya wixii caadiga ah oo sharciga ku qoranayaana samaynaya wej macnaheeda ay tahay haddii buuq xataa ay cid samayso inuu markaas isticmaalo sidii oo wixii loo fasaxayo ahaa in qofkii markaas buuqa banaanka loo saaro marka sidaasaa hadda muuqata de inuu yeeli doono iyo inuusan yeeli doonin waa arrin kale waxaa kaloo dhici karta in already waxaan uu banaanka kusoo xaliyey oo ou leeyahay marka arrintan ayada ah xal kale ma jire sidaa ha lagu sama marka waxaan isleeyahay aniga baarlamaan jiritaankiisa hadda wuxuu ku jiraa inuu fadhiisto ou doodo oo ama ha ku kala qaybsamo oo oo oo qoladii la raba ha adkaato xataa qolada hadda mooshinka diidan waxay sheeganaysaa inay number badan haysato waxaa laga yaabaa inaysanba buuq u baahnayna ay ay mooshinka ku adkaan karaan laakiin markii hore de fahamka laga qaatay waxay tabaryaraa ugeynaysa inay banadaan macnaha marka waxaa waaye asalku demuqraadi maadaama systemka laga wado nidaamka go-aanka lagu gaaraa boqol iyo soddon iyo sagaal inay kalsoonida kala noqoto laga rabo yani sidaas caadigaa in wadadaa la maro hadda waa lagu qasban yahay yani waddo kale oo oo hadda u furan male other than inay hadda xasan iyo cabdiweli intay isfahmaan oo markaas ay si kale ay wax u xalistaan oo laakiin caadatan go-aan ka dambeeya male oo baarlamaankaas ani waxaan isleeyahay marka bressuriskan waxaa laga yaabaa inay wax fududeeyaan oo ama ay heshiis ama ha kala tagaan ama ha isla sii joogaan uu ka yimaado ama ay kala gooyaan taas horta waa waa waa waa biyo kama dhibcaan laakiin iyadiibaaban inay wax xalinayso haddii berri mid kala yimaado meeshii uun kasoo bilow waay yacni marka asal ahaan masaakilkii ma xalismin xataa haddii sidaan oo arrinta wax ku dhammaato ani midda walwalka igu hayso waa taas middaasaan wax ka qornay waxaan qabaa aniga in loo guuro one system midkuu raba ha ahaado oo ah ama ra-iisal wasaaraha nidaamkan parliamentary systemka ra-iisal wasaare lasoo doortay dalka ha maamulo madaxweynahana waa la appointy garaynaa sida head of stateka canada oo kale iyo maaragtay ay ay yihiin tacsidow tagaa iyo meelahaas oo taagtaagnaanaya madaxweyne wax shaqaaha ku yeelanayo male waa one option optionka labaad waxa waaya presidential systemaa la aadaya africa afartan iyo sideed dal oo kamid ah waa presidential or semi presidential system wax kale ilen systemka waxaa aasaas u ah yani marka nidaamyadan political science-ka marka la kala dooranayo waxaa la kala doortaa laba qiyam laba value baa la kala doortaa value waa midka xasiloonida haddii xasilooni siyaasadeed la rabana nidaam baa ofargarayn karaa haddii accountability-gu ay tahay ama yani la xisaabtanka haddii la xoojinayana mid kalaa ku yaro xoog badan marka waxaan doodoodii asalka ahayd ee ay ahayd inay baarlamaanka ka dhacdo oo ay ahayd inay shacabka dhexdiisa ka dhacdo maba aysan bilaabanba marka halka aasaaska halkaasu jiraa waayahay adiga ayaa ku wata kaba soo qaad dhinaca kale haddii arrintan xal loo helo ee sidee baa loogu guulaysan karaa in golihii wasiirada ee xurgufta ay dhex martay xubnihii baarlamaanka ee ayaga laftarkooda gacmaha isku seerseeray intay isku hor yimaadaan haddana hanaan dowladeed ay ka wada shaqeeyaanoo misna wixii oo dhan xalay dhalay laga soo qaada say ku suuroobi kartaa maanta waan iwill go on record anigu hadda ma qabo inay wada shaqayn karaan cabdiweli iyo xasan oo ay wada shaqayni sii soconayso ma qabo mana u badna hadda siday wax u dhici doonto laba un bay mid noqonaysaa ama way isla dumayaan ama mid baa baxaya mid hadduu baxo waxaway xasan hadduu baxo cabdiwelina by default waa la baxaya marka macnaha waxa waaye ama cabdiweliyaa baxaya ama labadoodaa isla baxaya macnaha saas waaye asalka haddii baarlamaanku uu u u latsay ka hor yimaado xasan issueskiisa oo oo la yidhaahdo waa waa waa prime ministerku waa joogaya de markaa waxa waaye ama waa inuu iscasilo ama had haddii la wada joogo wax lagu wada joogo male sidii shariif iyo cabdiweli ayaa waxaa lagu kala maxaa la dhaha xarigaa layskula xiraayaa nin walba dantaada qabso waayo wax isma wax isla shaqeeya male nin walba wuxuu rabo iska samaynaya sidii dee hadda aan soo aragnay marka macnaha taasna waxay u badan tahay inaysan sii socon karin horta waxaa marka si un baa loo kala furi doonaa yacni markii aan aan aanan politically correct si a u cabirin kala furistaas marka ama waxay ku imaanaysaa inay isla dumaan oo markaas madaxweyne cusub la doorto oo prime minister cusub la keeno oo halkaa ay wax ka timaado ama in cabdiweli ama uu iscasilo ama baarlamaanku cayriyo i think si si kale ku dhamaan karta hadda ani iima muuqato labadooda waxaa ka dhalan doona golo wasiirra cusub yani xataa hadduu xasan joogana golo wasiirre cusubbaa imaanaya hadduu isla baxaana golo wasiirre iyo madaxweyne cusub baa imaan doona marka scenaariyooyinka markaad dhinac utija u fiiriso meeshaan hadda wada shaqayn macna lihi kama soo socoto aniga kulley intaan ka arkay cid hadda aaminsan oo dadka aan la hadlaayay qolada buushinka wadata iyo kuwa kasoo horjeedana wada shaqaynaa meeshaan ka suurtagala ama xataa beel caalamka beesha lixaad ay soomaalidu dhahaan beel markay yani laga hadlaayo ayaga laftirkooda waxay leeyihin ninkaan maalin walba ra-iisul wasaare cayrinaayo waa inaan transactionkan ku qaaliyeynaayo oo uusan mar dambe waxaan ku degdegin malaha yani saas amalaa laga yaabaa inay u fiirinayaan maahana wada shaqaynaa meeshaan ka dhalan kartaa ma jiro waa tahay hodan ayaan siinayaa ee daqiiqadihii ugu dambeysay barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa maxay kula tahay aniga waxay ila tahay horta lama saadaalin karo waxaa la saad saadaalada ama waxyaalaha ay dadku yidhaahdaan waa la saadaalayaa siyaasada ka dhalan doonta waxaa hadda soomaaliya ka socda waxay ku beesgaraysan yihiin hagsir wax la hubin karo oo ama wax la hubi karo kasoo bixi kara waa wax qasan oo saddexdii hay-adood ee dowladda ministeriskii iyo prime ministerka xafiiskiisii iyo xafiiskii madaxweynaha iyo xafiiskii baarlamaankii intaba iyagii baa kala qaybsan oo xafiiska madaxweynaha maahe xafiisyadii prime ministerka wasiiradii waa kala qaybsan yihiin xildhibaanadiina waa kala qaybsan yihiin wax kasoo bixi kara oo anigu aan imika kuu sheegi karo male laakiin waxaan ogahay oo hubaal ah in xal degdega loo baahan yahay waayo dadku waxay u baahan yihiin kuwa internationalka iyo dadka maatida ee sugaya inay xal dawladoodu ka dhalataba in xal degdega la joogo marka nin baa waxaa layihi wuxuu yihi looge wuxuu yihi looma jooge waxaan eegeynaa bal xalka dhici doona in la eego internetka soomaaliyeed iyo labada sanadood ee hadhay waxa la samayn karo iyo in haddana baaba la sameeyo wax kasta lugta lagu xaaqo waa waa arrin aanan anu hadda saadaalin karin laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa inay wax fiican ku dhamaato waa tahay cabdirashiid khaliif xaashi ee waad aragtaa hodan waxay tiri ee aynu dhowrna halka ay ku biyo shubato adigu maxay kula tahay ugu dambeyntii
runtii mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dadka hadda talada gacanta ku haya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada waxaa moodaa madaxweynuhu markiis waa cadaystay ah ra-iisul wasaarahana waa in meesha uu ka baxo ra-iisul wasaaruhuna warkiis waa cadaystay wuxuu yihi sabab aan ku baxo meesha ma taal baarlamaankii baa hawshii la dhex dhigay iyagiina way ku kala jabeen hadda se haddii iyagu ay ama isku soo celin waayaan labadan mas-uul ama ay kala bixin waayaan oo ay macnaha dee isku buuqid iyo ay sii socoto qoob iyo khiyaalada hadda socota waxaa la odhan karaa markaas dawladda soomaaliyeed ee lasoo dhisay way halkaasay ku ku xijaabatay marka anigu waxaan qabaa in ama xal kusuur ha noqdee in heshiis la helo ama macnaha macnaha baarlamaanku haddu inuu sii waaro oo arrintan meel saaro ku khasban yahay haddii kalena dawladdan hadda in lalasoo xoogaa lalasoo dadaalayo labadii sano lasoo dhaafay waxaa la odhan karaa wayna burburtay burburkaasna kuwii ku horreeyeyba saas nooca noocaas ka dhamaadeen si cabdullahi yuusufna waxay ku dhamaatay burbur noocaasa tii xataa cabdiqaasim iyo markuu dambeysay ayadii imbagati iyadoo macnaha khabqana iskaga daba yimaadeen maxamed cabdi yuusuf iyo xasan abshir iyo iyo cabdiqaasimba marka wax soomaali usoo caado ahayd weeye waxaana lagu khasbanaan doonaa markaas in dib loogu laabto meesha lagu tashanayo haye maxaa noo tala haddana maxaan samaynaa adduunkuna masaa mashaakillo badan iyo problems badan baa meel walba ka taagan waxaa dhici karta inay iyaguna naga sii jeestaan oo attentionkooda dhahaan kuwaan macnaha dee dad loo wadi karaba maaha wax la gacan la siin karo marka waxaa baarlamaanka iyo jawaarana dee waxaasoo dhan way arkaan marka hala sugo isniinta wixii dhaca anigu ma umalanaya isniinta intii mooshin la keeno in ra-isul wasaaraha hal mar lagu kala bixin doone xataa haddii lagu heshiiyo in la keeno in xildhibaanada loo qaybiyo ay la tagaan maalmo la maqnaadaan oo soo akristaan saddex beri soo akristaan oo laisku soo laabto dood la furo doodda ay maalmo socoto haddii boqol nin ay kasoo horjeedaan boqolkuba inay hadlaan bay xaq u leeyihiin marka anigu umalanma isniinta hadda in wax lagu kala bixi doono laakiin dawladda sidaan iyo cakarnaantan iyo isqaybsigaan iyo wajixumadan inay kusii jiri karto umalayn maya dhammaan hay-adaheeda oo kala duwan oo dhanna hal xabbay isla yihiin oo dee dawladdaas meedaarka soomaaliyed baa laga yaqaanaa ama dawladda federaalka soomaaliyed baa laga yaqaana
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba ka qaybgalkiina aan barnaamijkan doodayna ku eegayno oo xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya
okay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen brofesor afyare cabdi cilmi oo jooga dooxa waxna ka dhiga jaamacadda qatar university iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo isagu ah ku-xigeenka madaxa hay-adda heritage ee saldhigeedu uu yahay magaalada muqdisho haatan cabdirashiid waxa uu joogaa dalka kanada iyo sidoo kale brofesor hodan siciid ciise oo iyaduna joogta new york hodan waxa ay wax ka dhigtaa jaamacadda buffalo university ee dalkani maraykanka ee gobolka guud ahaana barnaamijkii dooda ahaa aynu ku eegnay hadalka guddoonka baarlamaanka ee ahaa in waraaqaha iyagu ah mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha loo qaybin doono xubnaha baarlamaanka maalinta isniinta ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonnana nabadgelyo